lama haya hadda weli laakiin maadaama ninkii u weynaayba oo arrinta ka dambeey la helay waxaan aaminsanahay ayagana waa la heli doonaa arrimaha noocaas sida ay ku dhicinna insha allah waxaan rabnaa dadkaas in la xanuujiy oo arrintan camal siay ku dhicin mar dambe insha allah gabadha aniga waan la hadlay saakay ayay nimankii dadkii booliiska ah ay ila hadashiiyeen salaad subax wax yar ka damba waxay ii sheegtay ninkan inuu qabi jiray laakiin mar dhexdaan oo laba bilood camal laga joogo ay kala tageen laakiin asaga uu leeyahay aniga hal dhalaaq aan kugu furay weli kuma furin waana ku jeclahay marka xaaskayga ayaa tahay inuu leeyahay laakiin waxay ahaydba ha ahaatee arrintii kulley waa lagu daba jiraa waana la ogaan doonaa haddii hataa uu gabadha jecel yahay ama wuu leeyahay rajactu waa soo ceshtay nidaam ayaa jira qaraabo ayaa jirta marka nidaamkaas kulley nidaam qaldan waaye nidaam soomaalina ku yareed waaye marka arrintaa kulley salkeeda waan gaari doonaa insha allah waana la baari doonaa wixii arrintaa ku kallafi ninkii ani hadda waan isaaranay waan waraystay maxaa kugu dhacay maxaa arrintaa u samaysay jacayl unbaa i qaaday iyo wax noocaan ugu sheegahayaa arrintana kulley ani uma horeeya wax noocaan ah arrimaha noocan kulley way dhici jireen aniga gabadha inaan dilina kuma tirigelin in un maaragtay aan xaaskayda aan ku noqdo oo unbaan ku tirigelin laakiin waa iga hallawday unbuu leeyahay arrintaana kulley soomaalina waa u joogtaa odayaalkiina waa u joogaan dowladdana waa joogtaa kulley insha allah wadahadalka hadda kadib bay bilaaban doontaa iyo wixii la qabanaya alxamdulilah ilaahay weli dhegeystayaal qaybta wararka kenya ayaynu ku guda jirnaa waa idinka raaligelinayaa idaacaddo dayqada hawada ka maqnayd hogaamiyaha xisbiga waiba clonzo misioka kana mid ah xubnaha ugu sarreeya ee isbahaysiga mucaaradkai azmiyo la umoja wan kenya ayaa si weyn u dhaliilay dhismooyin lagu dameeyey xaafadda adiriva ee ismaamulka machakos waxa uu sheegay in tani ay tahay mid sharci darra ah islamarkaana farin adag u diray dowladda maruu arrimahan ka hadlay ayuu yidhi clonzo misioka
kwamba nchi hii inatawaliwa, naona vile katiba inafanyiwa kuhu, kuhujumiwa jana na, na juzi na jana. Watu wa Machakos County kwa mfano wameamka, wamebomolewa manyumba yao, watoto waendi, wajui wataenda wapi, watalala wapi, mtihani unaanza, hawajui wataenda wapi. Three primary schools brought down. five church eight five churches brought down hebu sikilizeni hii ni katiba gani hii serikali inafuata because those are basic right the right to the freedom of worship is guaranteed under the constitution kwa hivyo wakenya nadhani wengi tumeona next time hakuna mtu atakuja kudanganya wengine
barasaabkii hore ismaamulka wajeer iyo siyaasiyiin kale ayaa ka qayb galay shir looga hadlayey midnimo oo u qabtay mid ka mid ah beelaha dega ismaamulkaasi waxaa qodob wareedkan magaalada wajeer ka soo diray cabdiraxmaan mucaawiye waxaa afar maalmood uu shir uga socday mid ka mid ah beelaha dega ismaamulka wajeer kuwaasoo aga hadlayaan sida ay dib isugu soo laaban lahaayeen midnimada qoyskaasina loo xoojin lahaa siyaasiyiin aqoon-yahan waxgarad culamaa udiin dhallinyaro iyo haween ayaa kulankaasi uu afarta maalmood u socday shirkani oo uu garwadeen ka ahaa suldaanka beeshafay sidoo kalena ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay barasaabkii hore ee ismaamulka wajeer maxamed cabdi maxamuud iyo siyaasiyiin kale oo badan ayaa ugu dambeyntii shir saxaafadeed ka soo baxay waxa ay ku sheegeen in guud ahaan ay meesha ka saareen madmadoogii ku kala dhex jiray qoys ahaan iyagoona sheegay inay si wada jir ah wax u wada qabsan doonaan bulshada qoyskaasi waxa ayna sidoo kale ugu baaqeen in siyaasaddii laga soo tagay dhaqankii iyo wada dhalashadii walaalnimadiina la xoojiyo mahad waxaan u celinaynaa walaalahay madaxda ah oo geedi socodkan mar hore soo bilaabay oo faaytaxgeli oo iscafi oo maalintii shalay ay ugu dambayso oo walaalaheen kistoo lixdinkoo sano madax noo ahay ee ugu dambayn ay kalsooni iyo iskaashid ay noo dhiseen geedi socodkaan hadda bilownay oon rabna inaan faaymidayno siyaasa waxay ku saldhigin tahay maamulka dowladda dowladda laba walxoodaa ku xihan waxaa ku xihan hanti oo bulshada lagu dhammaystiraa bahideeda dadka kala qaybinay meel aan joognaba waxaa waaye wajia noqon tahay iyo mandheera noqon tahay iyo meel walba dadka dadweynaha kala qaybiya waa dadka la soo doortay ama dadka siyaasiga ah maadaama tii aan ogaani waxa dadka kala qaybina markaan annaga aan qaybsanna dadkiina waxay nin walba dadkii sabotaskiisa ayaa ayaa daba istaaga taas waxay dhalinay markaan tafaraquu iyo midnimo xumo tii ideed waa aragnay waxa dadka kala qaybina inaan ahnay marka tan waxaynoo noqonay cashir xaliyaan faataxa marayna waad arkayseen meeshaan sabaynaa laysku xidhi marka dadkaayna siyaasiga saas baan ku heshiinnay weliba urur baan suubinaynaa madax baan dooranaynaa nin annaga naga mid ah ayaa jeeman noqonaa secretary yacnii markaan ka damba ma dhexaysa inaan isgafna waxaannu rabnaa markaan ka damba run in laysa sheego taas waa mid midda labays maxaan iskugu imaadnay oon maad midnimo aannu raadinaynaa midnimada waa laga faa'iidaa waxyaalo badan oo faa'iida ayaa la helaa dowladda nafteeda dowladda koro national government iyo dowladda kulli tan countiga nafteeda idinkoo isku duuban haddaad u tagtaan wax allaay wixiis warsataan oo dowladda iyo waada waa linsiinaa soo saas ma haddaad leedahay madaxdana qaybinaa waa heshiyeen haddaad ha dhowtay waxay isdhaahdiin kuwiina dabka kala qaadayna wax suubinay sababta u weyn oo loo imaaday waxaa waaya anigoo heshiin oo shahad la cabaynaa idinkan meelaan isku haysatiine meeshaa ku dhammaatay soo ma maanta waa dhammaatay annaga markii nala dhahay waa layn heshiisiinaya oo maxaa qof kastaba qabaa la isweydiiyey waxayn qabnay duuduubaan u laqnay duuduubku waxaan ugu laqnay ka sheegasho iyo u sheegasho macno inay ku fadhin ayaan aragna laakiin waxaas kulli waxaa ka muhiimsan runtii oo casirkaan aan joognaad ilaahay ogyahay inaan dartiin u yeelnay idinka dhibka dadkaas gaaraya inaad idinka tihiin ayaan ogaanay aanna ogaynay laakiin kollay shayddaan aana qaaday wixii tahayba wixii waaba dhaceen yaa makoosi iska lahaay maanta meeshaan looma imaadin laakiin haddaa uun runtii laga sheegana xaqdarraan isku qabannay gardarraan isku qabannay waxna kala bixiyana waa la waay mahad ayaan u celinaa waxaan maanta inta haddaan ka hadla waxay tahay xidhitaan iisiimaad wada heshiin dadka siyaasada kala meelo meelo ku kala jireen xisbiyaal badan oo ayaga ciddaanna ka imaaday siyaasadai isku khilaafeen ayaa iisa keenidoodii ay maanta soo dhammaatay waana la wada heshiin waana lii socdaafe heshiiskaasna heshiis markii ciddaan heshiisa waa cid weyne wajeerna waa wada heshiinay ayadana talkii aan dhex imaadna ilaahayga macbuudkii oo safartaanayto na sii iya taladeeda na sii iyaa mahad leh waa saddex bilood iyo xoogo oo arrintaanayto ku mashquulsanaay oo haddana ay fursad u heshay inuu talkiisii dhex imaada walaalihiin iyo walaalihiis oo ku kala maqnaay siyaaso aawadeed inuu maanta isu keena talkooda dhex keena marka waxaan u malaynaa ninkan waa noo soo hiliya asagana ilaahay ha u heliye ilaahay ha u heliye
waa laysa soo caafiyey laakiin waddo badan ay soo martay marka hore nin walba gaaraa loola hadlay kii dhirfanay wax baa loo sheegay koraa loogu sheegay hoosaa loogu sheegay marka alxamdulilaah waxaan ka bilaawnay markaan la talinayni war haddaa geelgaa la qaada haddaa geelaa la qaada qaalqaalka talkaa gelaya waryaa qaynuunka bara haddaad ruuxkaa qorgo'o qabriga tolkaa qoda ay warhooy qaynuunka bara qabiilo adoo u weyn qayaana haddaad ku taxda akhir adigaa ku qadaa warhooy qaynuunka bara aamiinta kolaan ku qaybna karaamada waa qabnaa ee warrooqa qaynuunka bara qaynuunka yaa la wada bartay waa la wada heshiiye alxamdulilah faa'iidayna noo dhashay
cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer madaxweynaha dalka william ruuto ayaa ku booriyey maalgashatada shiinaha inay ka faa'iidaystaan fursadaha maalgashi ee ka jira kenya gaar ahaan dhinacyada tamarta biyaha iyo guryaha waxa uu sheegay in kenya ay taageeri doonto maalgashatada ajnebiga ah si loo horumariyo kobac dhaqaale ee waddanka madaxweynaha ayaa xusay inay jiraan fursado badan oo dhinacyada tamarta biyaha iyo guryaha hadalkan ayuu madaxweynaha sheegay xilli uu maanta booqasho ku tegey shirkadda injineerika ee magaalada beijing ee dalka shiinaha shirkaddan ayaa ka shaqaysa xalalka isdhexgalka tamarta dhismaha qandaraasyada qalabka iyo wax soo saarka agabyaha guryada ama agabyaha guryaha lagu dhiso madaxweyne ruuto ayaa sidoo kale goobjoog ka ahay saxiixa heshiis safgarad ah oo dhexmaray wasaaradda tamarkii batroolka ee dalka iyo dhigeeda shiinaha xogayaha guud ee ururka macalimiinta ee dalka ee naad colin sayuu ayaa shil gaari ku galay ismaamulka kisumu subaxnimadii hore ee maanta shilkan ayaa ka dhacay meel u dhow aagga lagu magacaabo kombewa ee ku taala waddada isku xirta deegaanka bondo iyo magaalada kisumu sarkaalka ugu sarreeya ciidamada taraafikada ee gobolka nyanza allan mwangi ayaa sheegay in xogyaha guud ee naad uu baabuurkiisa rogmaday xilli uu isku dayey inuu ka fogaado baskili waddada adeegsanayey mister mwangi ayaa intaasi ku daray in xogayaha naad iyo darawalkiisa ay badqabaan islamarkaana aysan waxyeelo ka soo gaarin shilka dhacdadan ayaa baaritaano lagu wadaa iyadoona wadihii baskeliga uu dhaawac soo gaaray haatanna xaaladiisa lala tacaalaya
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe haatanna soomaaliya maxkamadda darajada koowaad ee magaalada kismaayo ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa soo gebagabaysay kiis la xiriira dil nin dil hooyadiis ama nin dili hooyadiis halkaasuu dilkaasi uga geystay magaalada kismaayo ninkan ayaa lagu magacaabaa xasan cabdulaahi cabdi oo ka mid ah dadweynaha magaalada kismaayo horaanna laga keenay waddamaha qurbaha falka dilka ayaa dhacay ama ka dhacay magaalada kismaayo kow iyo tobankii bishii lixaadii juuni sanadkan iyadoo xasan cabdulaahi uu maxkamadda ka hor qirtay dilka hooyadiis oo lagu magacaabi jiray xaliimo maxamed cumar maxkamadda darajada koowaad ee magaalada kismaayo oo fadhiyo kala duwan soo marisay kiiskan ayaa ugu dambeyn xasan cabdulaahi cabdi oo soddon iyo todoba sano jir ah waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta hooyadiis sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay maxkamadda jubbaland madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo uu weheliyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta furay hanaanka jihaynta dowladnimada casriga ee soomaaliya aqoonwaa aqoon iswadaarsiga hanaanka jihaynta dowladnimada casriga ee soomaaliya oo soconaysa muddo laba maalmood ayaa waxaa ka qayb galaya dhammaan xubnaha golaha wasiirada khubaro caalamiya iyo madax aqoon durugsan u leh horumarinta iyo casriyeynta dowladda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad ka jeediyey furitaanka hanaanka jihaynta dowladnimada casriga isagoona halkaasi dardaaran ka jeediyey madaxweynaha oo arrimahan ka hadlay ayaa wax hadalladiisii ka mid ah
wixii dhulka lagu xirtaa garab kala saartaayaa layidhi maanta waa maalin inkasta oo horey loo baramay oo xukuumaddu ay leedahay barnaamij ay degsatay in ay dalka hore ugu dhaqaajiso haddana waa loo sii ballanaya oo ballantii horeba waa lasii xoojinaya inta muhiimaddu ay tahay iyo inta ay maxaanku raadaayeen waddada sida loo qaaday ay tahay prime ministerka runtii aada iyo aad muxuu ahay u faahfaahiyey mudoogaintii oo dhan anqurdo waxaa rabaa inaan muhiimadda saaro oo keliya qodobadii barnaamijka sheegay qaar ka mid inaan aniga aan sii xoojiyo wax cusub oo aan u sheegin oo aan sheegay jiraanana barnaamijkii iyo qorshihii guud ee xukuumadda hogaamiyaheeda sidaa yacni waxaan rabaa inaan si gaara u xuso yani muhiimadaha koobaad iyo labaad ee leena wada garanayaa inaan maxaan ku raadayay khawaarijta dadka ka saarno inaan isku kacinaysano inaan deercafinta ka gudubno inaan cunqabateynta uga ka gudubno inaan inaan inaan waa badanta laakiin waxaan rabaa markii ceeliyay heshiise ayaa geeliyay biyo cabtaa so lama dhihi jir maamaayadeeda haddii aan siyaasadda laga heshiin oo aan layska afgaran oo aan laysaga qow qaadan muxuu ahay wax ka dambeeya waa geeliyada biyo cabimayso haddii ceelka lagu heshiin waayo geeliyada biyo cabimayso geelu biyo cabi maayo marka in lagu heshiiyo rules of the game in la sadkareeyo oo meel la dhigo oo la yidhaaho cayaarta siyaasadda sidaa ayaan cayaarina cayaarta amniga dalka sidaan ku sugayna wax walba meesha ruuskaasi ay ku yaalaan ay ku sugayn marka waa constitution dastuurka dastuurka markaan ka heshino aan dhammaystirno waxaan helaynaa yani kala shakila iyo cabsida iyo maxaa dhici doona beri iyo sidee u dhaqmi doonaa haddii uu sunan u dhaqmo xagee maxaan ku leedahay lagu qabanaya waxaasoo dhan oo laga heshiyey waxay tahay kalsooni iyo deganaanshiyo ayuu qofka siiyey kalsooni iyo deganaanshiyaha markay muwaadinka each and every citizen markuu intaas galo nuisansiska iyo buuqa iyo qaylaha xagga iyo intaan iyo idaacadaha isu taagan yahay iyo social mediana qayla waa yaraanaya ma dhammaanayaan laakiin waa yaraanaya dadkuna qof walba wuxuu ku mashquulaa cayaartaas la dejiyey qawaaniinteedii sida uu qayb uga noqon lahaa uu cayaarinaa marka constitutionka muhiimadaasuu dooleeya wuxuu keenayaa constitutionka stabilityga u baahno deganaanshiyo siyaasadeed aan la helin oo siyaasadda la isku haysto rajaxa ka qabi inuu amni yimaado oo rajaxa ka qabi inuu dhaqaalaha wax uu horumarka yimaado oo rajaxa ka qabi dadku in cadaalad dadku in cadaalad dareemaan oo rajaxa ka qabin inaan caalamka dibadda la macaamilno war kuwan waa isaastaan bal-aansuma intay soo kala baxayaan intana la yidhaahdaa dib lagaaka turkiya bal waa isaastaane soo dhamaystaan sidii lahaa dib looga dowkeyda soddon iyo saddex sano si marayna soddon kala sano kalama noo dhino in la yidhaha dib aan aan maxaa waxayna maynoonanina sidaas daraaddeed wax walbaan samaynaynaa waa inaan ku degdegnaa oo aan waqti dheer noogala kulmin qof kasta oo soomaali ah ku dadaalo qofka kale ee soomaaliga ah inuu ka ilaaliyo inuu dhibsado inuu ka ilaaliyo inuu dareensado haddii xataa ani macaamilay oo waxaanu isku darsanin xataa inaan nabcay mabaadida dowlad dhiska waa shaqo
kaasina wuxuu u ahay madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud dhanka kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa sheegay in soddonkii sane ee soomaaliya ku jirtay colaadaha iyo dowlad burbur ama dowlad burburka ay adduunyada ku tallaabsatay horumaro iyo isbedelo dunida wax kusoo biiriyey sidaasi darteed loo baahan yahay in la xaqiijiyo ra-iisul wasaare xamse oo ka hadlay shirka looga hadlaya hanaanka jihaynta dowladnimada casriga ee soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay inayna lagama maarmaan tahay in loo shaqeeyo si ka duwan kana dadaal badan sidii hore si dalka soomaaliya uu xaqiijino ama loo xaqiijiyo kuwo la mid a horumarka caalamka kale sidoo kale waxa uu sheegay in middaasi ay lafdhabar u yihiin agaasimayaasha guud ee dhaqangelinta geedigaasi ee dowladnimada casriga ee uu dalka u jihaystay soddon sano ama soddon iyo saddex sano dhowr sano oo aan adduunka ka maqnayn innaga oo dowlad actifa ah adduunyadu soddonkii sane ay guurtay ay dhaqaaqday weye sidaad ogtihiin waa soddonka sano ee technologyga la keenay ee adduunka kusoo biiray waa soddonka sano ee markaad fiiriso dowlad heblaa soddon sano ka hor halkay joogtay maantas halkay joogtaa ay ku muuqanayso in ay tallaabsadeen oo ay dowladuhu tallaabsadeen dhowr soddon iyo dhowr sano ayaan dunida ka hadnay oo si xawliga loo dhaqaaqay mar haddii sidaa laynooga tegay haddaan rabno inaan hayaanka tagay ee dunida aan ka daba tagno oon qabsanno wayna u adkaanaysaa sidii caadiga ahayd haddaan u soconno inaan gaadhno aad bay u adkaanaysaa inaan kajkarayno soo qabsan amaan gaadhnana waan u baahannay waxaa lagama maarmaana marka inaan ku dhaqaaqno sbiid xoog badan oo aad u dheereeya inaan ku dhaqaaqno aan u baahanay saan u gaadhno maadaama marka geedigaasi uu dheer yahay maadaama aynaan horu guurin maadaama inaan jidkaas aqoonin waxaan u baahanay inaan helno cid taqaan oo geedigaas reero badan rartay oo sida loo guuro taqaan oo meelaha lasii degdega taqaan waan u mahad celinaya runtii meel aada u fog bay ka yimaadaan ay ka yimaadeen si ay inooga saacidaan jernigan ama safarkan dheer oo ay inoo sii horqaadaan waxaan u baahannahay waddankeenu xaggee maraya waxaynu maraynaa xilli kala guuryo badan aan sugayno bosti bosti bosti aan madaxa la gelayno waxaan rabnaa inaan marayna aan u taagannahay bosti al-shabaab waxaan rajaynaynaa in al-shabaab inaga dhammaadaan oo aan ka sheekayno biyond shabaab maxaa ah maxaa maxaa ka dambeeya waxaynu u guuraynaa post hibbig dayn cafiskii baa dhammaanaya the hibbig completion point waan ka gudbaynaa iyadana maxaa ka dambeeya waa boosti kale boosti atmis saaxiibadeen walaalaheen inala jooga waxaan rabnaa inaan sagootino boosti four point five waxaan rajaynaynaa siyaasadda inaan bedelno boostis fara badan afartaas ugu waawen yihiin ayaan rabnaa waddankeenu inuu socdaan rabnaa taas marka maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay amniga inaan ka shaqayno kow oo dhinaca amniga aan ka shaqayno amnigu wuxuu inaga rabaa inaan diyaarino ciidan tiro iyo taya leh oo si fiican loo qalabeeyo qodobka labaad inaga rabo waxaa weeye inaan samayno dadkeenna inaan u abuurno reconciliation at the grassroots hoos inaan dadkeenna ay ka heshiiyaan oo ay colaadu dhammaato oo shakigu dhammaado oo dadkeennu ay istraastigareeyaan oo meesha waxaa ka tegay oo ka maqan oo meesha ka dhammaaday naga dhammaaday isku kalsoonaantii inay isku kalsoonaantii dadkeennu inay dib u soo laabato ayaan ka shaqaynaynaa oo mid laynaga rabaa ay tahay waxaynu u baahannahay marka arrimaha security-ga inaynu saas uga shaqayno aynu heerkaas ka gaadhno aynu iska xallinno haatan haddii aan idiin soo koobo wararkii ugu dambeeyey ee qodobadii ugu dambeeyey ee la xiriira dhankaas iyo xaaladda marinka khaza ee dalka fanis- falastiin xafiiska bini-aadinimo ee qaramada midoobey ayaa ka digayay in kaydka shidaalka ee ugu dambeeya isbitaalka khaza ay u badan tahay inuu dhammaan doono saacado yar gudahood dhanka kale israa'iil iyo xamaas ayaa labaduba beeniyey in wararka sheegaya xabajoonjin ee- ee dabcan looga dhawaaqay koonfurta khaza kadib markii ilaah ammaanka ee masar ay sheegeen in heshiiskaasi oo kale uu sabab u yahay dhanka kale in ka badan kun falastiiniyiin ayaa lagu laayahay burburka dhismayaal ay gantaalla iyo duqeyn ay ku qaraaceen ciidamada israa'iil ay ku qaadeen gaar ahaan marinka khaza sida ay sheegeen samatabixiyaal madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa uga digay israa'iil qabsashada ama qa- qabsasho kasta ee marinka khaza ee dalka falastiin wuxuuna arrintaasi ku tilmaamay in hadday talabadaasi qaada israa'iil ay noqon doonto qalad weyn waxa uu sidoo kale sheegay inuu taageersan yahay abuurista marin bini'aadinimo marinka khaza ayaa horey uga mid ahay dhulka falastiin ee la haysto iyadoo israa'iil ay si hufan u maamusho godoominta ayna xadidayso xuquuqda dadka degan ee falastiin israa'iil ayaa kumanaan askari iyo taangiyo hub ay geysay xindaabka soodinta ee la wadaagta khaza iyadoo la filayay in dhowaan ay bilaabato duulaan dhanka eh, dhulka ah wararka kale haddii aan eego xamaas mid ka mid a madaxda xamaas oo warbaahinta la hadlay ama telefishinka carabiga ku baxa ee aljazeera la hadlay ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay iska caabiyaan kooxda aan idhaahday israa'iil ciidamada yuhuudda waa sida uu sheegay sarkaal ka tirsan kooxda xamaas waxa uu intaasi ku daray inay diyaariyeen rag diyaar u ah inay la dagaalamaan duulaanka israa'iil isagoona wacad ku maray inay difaacan doonaan dhulkooda islamarkaana madaafiicda ay soo qaraacayaan israa'iil ay shiili doonaan waa siduu hadalka u dhigay sarkaalka u hadlay xamaas oo u warramay warbaahinta aljazeera ee qeybta carabiga